habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeenimo sabti ah bisha abriilna waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo bogga v o a somaali dot com waxaana idaacadda idin daadheynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida booliiska gobolka bari ee puntland oo soo saaray amaro dhinaca ammaanka ah kana hadlay howlgallo ay maalmahan samaynayeen bastooladan hadda hortayda taalla shalay nin shabaaba baan ku qaban oo yuu ahaa oramuu ahaa hadda fiiriyayaa xaggee buu ka yimi meelahaasu ka yimi muxuu u yimi inuu dad laayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelanay mudanaha koongareeska maraykanka laga soo doorto gobolka minnesota keith elson Yes, I am worried about how this anti-Muslim hatred might be used by uh, terrorist elements who are...
haa aad baan uga walaacsanahay in arrimahan salka ku haya muslim nacaybka ay isticmaalaan ururada argagixisada ee islaamka u fasirta sida ay iyagu u arkaan
waxaan kaloon dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii dunida ugu yaraan lix ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ku dhintay duqayn ka dhacday deegaanka cabdidhoor oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in xalay laba helikobter ay kusoo degeen deegaankaasi kadibna ay dalbadeen duqayn dhinaca cirka taasi oo lala beegsaday saldhig ciidamada al-shabaab ee sida booliiska u tababaran ay deegaankaasi ku lahaayeen wararka qaar ayaa dhimashada intaasi ka badinaya dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaheeda aan duuliyaha wadin ay bartilmaameedsadeen islamarkaana ay khaarijiyeen sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab meel u dhow magaalada jiilib ee gobolka jubbada dhexe dowladda maraykanka ayaa sheegtay in sargaalkaasi lagu magacaabo xasan cali dhoor uuna ka tirsanaa saraakiisha sare ee amniyaadka al-shabaab weerarkan waxa uu dhacay habeennimadii khamiistii waxaana sidoo kale isla weerarkaasi ku dhintay laba qof oo la socotay maraykanku waxay sheegeen in xasan cali dhoore uu lug toosa ku lahaa dilka saddex muwaadin oo maraykana sidoo kale weerar labaad oo loo adeegsaday duqayn dhinaca cirka ayaa shalay ka dhacday meel u dhow magaalada janaale xili dagaalo foolka foola ay dhex marayeen ciidamada amisom iyo maleeshiyada ururka al-shabaab warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in duqayntaasi lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen afar xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ku jiro madaxii ururka ugu qaabilsanaa magaalada janaale howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya ayaa iyagu sheegay in weerar cirka iyo dhulka oo ka dhacay agagaarka janaale uu ku dhintay mid ka mid a saraakiisha al-shabaab oo lagu magacaabo cabdirashiid boqdube warar kale oo aanu ka helnay ilo kaleoo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in dadka kale ee ka tirsan al-shabaab ee ku dhintay weerarkaasi uu ka mid ahaa madaxii al-shabaab ee deegaanka janaale nin lagu magacaabo qorilow
wararka iyaguna ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi toddoba qof siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada dhowr kalena lagu dhaawacay weerarka ayaa rag hubaysani waxa ay ku qaadeen gaari marayay degmada wada jir waxaana ku dhintay nin ka tirsan ciidamada nabad sugidda dowladda iyo nin kale oo ka tirsan dilaaleyda magaalada muqdisho gabar shacaba oo ka tirsaneyd iyaduna dadka halkaasi jooga ayaa waxa ay ka mid ahayd kuwii ku dhaawacmay warar kale oo ay geysteen rag hubaysan ayaa lagu dilay degmada weerar kale oo ay rag hubaysani geysteen ayaa waxaa lagu dilay degmada boondheere laba ka mida ciidamada nabad sugidda dowladda dhinaca kale rasaas ay fureen ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya oo howlgalla ka fulinaya qaybta cabdilla shideeyaha ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo qof ka mida uu dumar ahaa waxaana ku dhaawacmay tiro kale dagaal xoogan ayaa ka qarxay labada wadan ee armeniya azerbajaan dhulka ay isku muransan yihiin ee lagu magacaabo nagorno karabakh dagaalkaasi oo haatan la sheegay inuu soo fargeliyey madaxweynaha dalka ruushka ugu yaraan qof caruura ayaa la sheegay inuu ku dhintay hub culus oo isweydaarsadeen labada wadan dagaalkaasi oo qarxay maalintii jimcihii shalay dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyey inuu isagu dagaalka bilaabay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ugu baaqay labada dhinacba inay xabadda joojiyaan islamarkaana ay muujiyaan dulqaad gobolka nagorno karabakh ay ku muraysan yihiin labada dhinac gobolkaasi waxaa la sheegay inay iska leedahay wadanka azerbajaan hase yeeshee waxaa tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii gacanta ku haysay wadanka armeniya wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad laga leeyahay azerbajaan ciidamada azerbajaan ayaa arrintaasi beeniyey madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa khudbadiisa toddobaadlaha ay sabtida maanta waxa uu ku sheegay in weli ururada argagixisada uuaysan ku guulaysan in uu helo qalab nukliyera amaba uu sameeyo bambooyinka laga sameeyo walxaha ka hafalka obama ayaa se sheegay in ururka alqaacida uu arrinkaasi isku dayey madaxweynaha dalka maraykanka ayaa khudbadiisa sidoo kale uu soo jeediyey waxa uu kaga hadlay shir madaxeedka amniga nukliyerka halkaasi oo madaxda caalamku ay isugu imaanayaan ugana wada hadlayaan waxa obama uu ku sheegay inuu yahay mid ka mida khataraha ugu weyn ee amniga dunida taasoo ah ayuu yiri argagixisada oo iyadu gacan ku dhigta hubka nukliyerka ee sida weyn wax u burburiya barack obama ayaa waxaa kale uu sheegay inaysan weli dhammaanin dadaalada dunida ee lagaga hortagaya argagixisada iyo waxa kale in ay helaan hubka nukliyerka wuxuu intaasi ku daray in hubka nukliyerka ee dalalka qaar uu sii faafayo keedka curiyaha planetiumka ee hubkana laga sameeyana uu sii badanayo habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda aynu ku bilownay magaalada boosaaso waxaa maalmahan ka socda howlgallo ay booliiska gobolka bari ku qabqabanayaan dad ay uga shakisan yihiin in ay maleegayeen weeraro lagu qaado magaaladaasi waan usoo noqon doonaaye marka hore bal haddii aynu ku bilowno magaaladan washington waxaa ku sugan guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee maamulka jubba hase yeeshee waa tahay sahre raallow aan kaa dhexgale aynu ku horeyno magaalada muqdisho sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan toddoba qof ayaa siyaabo kala duwan maanta loogu dilay magaalada muqdisho saddex ka mid a dadka la dilayna waxay ka tirsanaayeen ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya meelaha magaalada muqdisho ee dilalka qorshaysan ka dhaceen waxaa ka mid a degmada wadajir waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax bismillahi alxamdulilah wasalatu wasalam ala rasulillah waa mahadsantahay kaabo maanta dilku wuxuu u dhacay gaari ayay labada qof oo la dilay wateen gaari ayaa kadaba yimid saan warbixinta ku helnay gaarigii kadaba yimid hoona u yeeriyey hoonku marka u yeeriyey gaarigu markau seet siiyey xabaduu ku furay wuuna kasii dhaqaaqo socodkiisa ma dhigan waxaan u tagnay durbadiina noo soo sheegaba u tagnay qofkii oo labada qofoo meesha ku dhimatay gabar meesha dhaawaceedaa meesha laga qaaday dabcan howlihii caadiga ahay oo kale maxaa si loo heli lahay dadka dhibkaa geysta ayaana lagu sii howlgalay waa gartay labada qof ee dilka loo geystay marka ma dad xaafadda deganaa mase waa dad xaafadda iska dhex marayay runtii labada qof laba qof oo degmada deganay ahaayeen de warbixinada ugu dambeyn hadda helaynay laba qof oo degmada deganay ahaayeen oo runtii la yaqaano markii hore annagu kuma soo mashquulin dad muwaadiniin un la dilay ahaayeen meeshaasan meydkoodii maxaa ku qaadnay cirsi uun muxuu ahay groupkii dilka geystay ayaana muxuu ahay ku howlanayn laakiin hadda warbixinada ugu dambeeyo helayna laba qof oo degmada laga yaqaanay ahaayeen ilaah u naxariisto ayaa lena dadkii dilay ma baxsadeen mase ciidamadu waa soo qabteen neehu lama qaban weli lama haayo intan hadda ka war haayo weli lama haayo waxna laakiin igu war dambaysa iyagoo meeluu ugu dambeeyay galeen muxuu aha laga dabagalay howluhuna ay aada u wanaagsan yihiin warbixinadii shacabku ay bixiyeen isla markiiba ayaa muxuu ahay lagu howlgelayay waxaana rajaynaynaa in gacanta lagu dhigi doono hadii la helan xogta hoose ee aada helaysaan guddoomiye maxay tahay sababaha nimankan loo beegsaday wallaahi anagu dadkan cadow ayay leeyihiin ummaddan cadow kala duwan oo marba dhinac ka imaanayo waxa waaye nabadaa jirto daday dhibe maxaa horumaraa socdo oo wanaagaa socdo dadka qaar ayay dhibaysaa marka waa uuna cadow qofkii hadda muxuu ahay u bareeray inuu dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah ee sida xurta muxuu ahay deegaankooda u dhex marayay ee intuu xabada intaa la eg uu ku furo oo uu ka cararo ee muxuu ahay soo soo sameeyey waa uuna cadow ayaan leenahay waxaa loo muxuu ahay bartilmaameedsanayna waa uuna cadow tooyo iyo muxuu ahaa cuqdad iyo dhibaato laga qabo wanaagga iyo horumarka ay ku tallaabsanayeen ummadda soomaaliyeed degmada wadajir guddoomiye sida aad adiguba ogtahay dhowr jeer waxaa kusoo laalaabtay dilalka noocan ah ee qorshaysan marka xaggee is leedahay wax waa ka dabacsan yihiin runtii degmada u gaar maahan ilahi mahadii degmadu dee keliya hadda ugu dambeeyay aaday u deganeed waa sax oo muxuu ahay dilalko noocaasu mararka qaarkood way way dhacaan dabcan waana hadda uun dabeca jiro dabeca guud oo mararka qaarkood imaan karo ayay qeyb ka tahay waana gobolka banaadir wax la wadaagtaa dalka soomaaliya wax la wadaagtaa laakiin waxaan isleenahay degmadu wanaag badan iyo amni badan oo uga duwan tahay meelo badan ayaa jiro iyada laftigeeda waxay abuureysaa cadow dheeri ayay abuureysaa dadaalka iyo howlaha la wado cadow ayay abuureysaa cadow dheeri ayay keenaysaa dad badan oo muxuu ahaa wax ku oolah oo muxuu ahay macna gaala leh oo muxuu ahaa ama ha noqoto aqoon ama ha noqoto muxuu ahay xilal ay haayaan amba mas-uuliyad iyo ay hayaan oo dabcan degmada siyaabo kala duwan u degan ayaa jiro marka ilaah mahadii dadaal badan iyo howlo badan oo la qabtay waxyaaba yar yar ah oo un kasoo haray waaye waxyaabaha dhacayo qof haddii inuu qoragii soo qarsado wixii soo qarsado oo markuu gaariga agtiisa marayo oo waxbada ku furo cararo wax oo hadda muxuu ahay raganimo iyo nimaad ay ka muuqato ma ahan
kaas waxau ahaa guddoomiyaha degmada wadajir ee muqdisho axmed cabdulla afrax waxa uu u warramayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haddii aan haatan dib ugu noqonana magaalada boosaaso waxaa maalmahan ka socday howlgallo ay booliiska gobolka bari kusoo qabqabanayeen dad ay uga shakisan yihiin inay maleegayeen weerar lagu qaado magaalada saraakiisha amniga ee gobolka ayaa kulamo yeeshay maanta kana soo saaray amaro lagu xoojinayo amniga wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan halkaasi kasoo dirtay kulankan oo ahaa mid looga hadlayo arrimaha ammaanka ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta gobolka bari heer gobol iyo heer degmo taliyayaasha laamaha ammaanka guddoomiyaasha xaafadaha iyo waxgarad waxaana ugu horreyn taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeyo guuto cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud uu ka soo saaray arrimo dhowr ah waxa uu goobta kusoo bandhigay bastoolad uu sheegay inay kusoo qabteen ciidamada ammaanku nin dhalashadiisu ay kasoo jeedo qoomiyadda oromada taasoo uu ku tilmaamay inuu dadku dili lahaa bastooladan hadda hortayda taalla shalay nin shabaaba baan ku qabanay oo yuu ahaa oramuu ahaa hadda fiiriyaya xaggee buu ka yimi meelahaasu ka yimi muxuu u yimi inuu dad laayo waad u jeedaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad tahriib gaarigaan ku qabanno si sharciga inaanu maxkamadda u geynayno kuna buufin doonno ranjiga boliiska
gobolka sanaag meelo ka mid ah ayaa taliyuhu sheegay in ciidamada boolisku ay soo qabteen gaadiid aan taariko lahayn iyo dadkii saaraa baabuurta xalay qaybta sanaag lagu qabtay oo gacanta boliiska ku jidha taarga ma leh ma cashuura waxay wadaan dadaan la aqoon malaha waxay u sideen buurta abaalkoodayna helayeen taliyaha booliisku waxa uu sheegay inay horay ciidamada ammaanku ay u soo qabteen gaadiid kale oo uu ku eedeeyey inay magaalada boosaaso soo gesheen dad wax u dhimaya ammaanka waxaa kaloo jira kuwa ku jira hadda saldhigga bartamaha ee boosaaso waa baabuurta aadaysatay inay annaga cadowga iyaga noo soo qaadaan keenaan gudaha dalka yaga ku xadgudbi mayne si sharci ah baanu eedayntooda maxkamadaha ku shaqale u geynaynaa kabacdina xukunkooda u fulinayna walaalahay reer puntland iyo walaalahayga soomaaliyeed waxaan uga digayaa gaadiidkiina haddaad rajo ka leedihiin ka daysta cadowga aada puntland usoo xambaaraysaa ugu dambayntii taliyaha ayaa fariin u diray mulkiilayaasha huteelada magaalada boosaaso
huteelka aanu ka soo qabanno qof aanu garan weyno iyo qof aan la aqoon ha ogaado in laysanka lagala wareegayo dibna aan loo seexnay haddii kale walaalo buug baad leedahay ku qor magaciisa oo afaran meeshuu ka yimi intuu joogayo iyo wuxuu socday subaxdiina war subxeedkaa lagu daraya barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa taliyaha booliisku ka codsaday inay si wada jira uga shaqeeyaan ammaanka maadaama ay u siman yihiin shaqada iyo amniga qofka u dhashay gobolkan ama u dhashay puntland iyo qofka yimi ee soomaaliga ah sida aan filayo isku xuquuq bay ku nool yihiin waa laga wada xamaashaa meeshan ilmaha lagu korsadaa ilaahay dartii waxaa lagu helay amni iyo barwaaqo mar haddii intaa lagu helay waxay u baahan tahay iyaduna in abaalkeeda la siiyo abaalkeeda waxa weeye in loo abaalgudo tan iyo intii puntland ay dagaalka kula gashay xarakada al-shabaab gobollada mudug nugaal iyo karkaar ayaa waxaa magaalooyinka puntland ka socday howlgallo ammaanka lagu xoojinayo iyadoo mas-uuliyiinta ammaanka qaar ka mid ah ay warbaahinta horey uga sheegeen in la helay xog muujinaysa qaraxyo lala maagan yahay goobo ka mid ah puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america magaaladan washington waxaa ku sugan guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland cabdirashiid cabdulaahi cali oo loo yaqaano gooni wariyahayaga maxamed cabdi xasan ayaa la kulmay waxaana wax ka weydiiyey safarkiisa iyo xaaladda ammaanka bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamayaa waa idin salaamayaa dhammaantiin shaqaalaha idaacadda radio voice of america halkan waxaanu imid shir ay isugu imanayaan la yidhaahdo global leaders forum la yidhaahdo oo saddex ugu soconaya waxyaalaha aan ku baranayno ama lagu laga doodahayana waxaa ka mid a ugu muhiimsan dowlad wanaagga federaalka federalismka stateka iyo dowladda federaalka si ay uwada shaqeeyaan stateka iyo local governmentka si ay u shaqeeyaan xalinta khilaafaadka iyo haddii ilahay kuu suugeliyahay barnaamij aada waxa weya muhiim u aho runtii aada u qiimo badan waxaana kasoo qaybgalna nahay ilaa kow iyo labaatan dal baan isugu nimid africa asia latin america iyo east europe waan gartay haddaynu siyaasaddii gobolka ku noqono maamul goboleedka jubbaland waxaa jira in weli magaalooyin ka mida maamul goboleedkaas ayna gacanta maamul ku jirin dadaalaad wadeen xilliyadii dambe xaggee wax idiin marayaan wallahi dadaaladii way noo socdaan oo hadda first ama qodobka muhiimada koowaad labaad saddexaad waxa weeyaan sidii lagu xoreyn lahaa qeybaha ka maqan guud ahaan jubbaland gaar ahaan gobolkan jubbada hoose oo ka maqan yihiin laba degmo oo la yidhaahdo xagar iyo iyo jamaame marka adigu guud ahaanba programkaas hadda meel fiican buu marayaa waxaana jecel lahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu usoo afjarmi doono haddii aan la yidhaah waan gartay al-shabaab weli way firfircoon yahay hadday noqoto ciidanka maamulka jubbaland iyo hadday noqoto kuwa kenyaba weli weeraray la beegsadaan khatartoodu ma yara marka maxaad ku qiimeyn lahayd heerka horumarkeed ilaa iminka gaadheen wallahi kolley qofku marki neefka markii la gowraco wuu raftaa oo labada lugood waa dambe iyo kuwa horeba wuu ku raftaa marka weeraradan iyo qaraxyadan hadda ay la beegsanayaan guud ahaan soomaaliyaba waxaan u arkaa waa wa meelihii ugu dambeysay weye wax aqshadii weye annaga ka jubbal ahaan runtii ciidanka iyaga iyo maamulka iyaga iyo shacabka iyaga annagoo isku duuban waxaa naga go-an inaanu wixii dhib u keenaya horumarka iyo israaca ummadda inaanu ama amniga security-ga inaanu si wada jira ula dagaalano runtii arrimahana waan ku guuleysanay alxamdulilah ilahay baa nagu taageeray waana ku guuleysanay waxaana jecel lahay inaynu inta noo dhimano haddii aan la yidhaah aan soo afjari doono dhamaystiri doono haddii aan la insha allah waan gartay waxaa jira khilaaf dhinaca siyaasadda ah oo in badan ba lugta jidaya maamulka jubbaland waxaa jiray in toddobaad toddobaadkii dhowaa heshiisya la gaadhay kaalin weyn ku lahaa sidaan filayo wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya daban marka ma la odhan karayaa khilaafkii maamulka jubbaland uu soo afjarmay waa saa u sheegtay sandheere runtii horta wax kasta dowlad kasta maamul kasta xataa laga bilaabo guriga wax mucaarada lama waayo adduunku mucaarad la-aan ma socdo laakiin mucaaradka kale ahoo midna waa mucaarad oo dhisitaan weeye midna mucaarad oo waxa weeyaan burburin weye marka whatever ama xilli ha soo jiitama aynu soo jiitamin hadda jubbaland waxaan u arkaa adigu boqolkii sagaashan in mucaaradkeedii iyo iska soo horjeedkeedii uu soo dhammaaday
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland cabdirashiid cabdulaahi cali oo loo yaqaano gooni wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey isagoo washington jooga wariyahayaga maxamed cabdi xasan
waa hagaag haatana dhegaystayaal waxaa ku xiga oo aad maqlaysaan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli
waa tahay saaray wuu inoo soo socdaa barnaamijkii martida mikrofoonka bal aynu ku horeyno marka hore dadka ku nool dalka kenya ayaa maanta xusayey sanad guuradii kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa ay ku dhinteen boqol iyo afartan iyo sideed qof weerarkii gaarisa ka dhacayna waxaa fuliyey afar ka mida maleeshiyada urka al-shabaab oo sheegay inay ka kaga aargudanayeen kenya oo ciidamo usoo dirtay soomaaliya weerarna ku haysa urka al-shabaab wariyahayaga magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray sanadkii la soo dhaafay maanta oo kale dalkani kenya waxay u ahayd maalin mugdiya oo halkaasina ay ku dhinteen in ka badan boqol afartan iyo toddoba arday oo ka tirsanaa jaamacadda gaarisa university halkani waa jaamacadda gaarisa university xilligaasi jawigiisu wuxuu ahaa sida tan
aradna laba nin oo dhaawacaan noo imaadeen oo gacmaha wax ka gaari martii waan la odhan jirno isbitaalaan deyne dadkana anataa soo ceybino inta teena jaamacadaan darisnana dadkan hadda idin yimaaday waa idinku soo carareen maya soo carareen ilaa saata shay un baan siinayna meeshan aan soo aruurine tuba talo intan bartala ay jiraan oo iska aydi haa jaamacadaan darisnanahay iskani maanta loo sameeyey sanad guuradii ka soo wareegtay xilligaasi jaamacadda gaarisa university xasuuqa uu ka dhacay dowladda dalka soomaaliya qeyb libaax ayay ka qaadatay waxayna halkaasi u soo dirtay safiirkeeda dalka soomaaliya u fadhiya mudane jamaal maxamed xasan oo halkaasi ka jeediyey khudbad madaxweynaha dalka soomaaliya uu soo qoray ujeedada socdaalka waxayd inaan walaalahay kala qayb qaadano xuska loo samaynayo sanad guuradii kasoo wareegtay weerarkii shabaab kasoo qaadeen jaamacadda oo dad dhallinyaro oon waxba galabsan oo jaamacaddooda jooga lagu laayay xuskaa loo sameeyay aanu nimaan kala qayb qaadano oo taageero u muujino iyo wixii aan la qaban karno la qaban bishii january waxaan saxeynay heshiiska ugu horreeyey oo la yidhaahdo j c c oo ah commission loo sameeyo labada waddan joint commission for cooperation la yidhaha commissionkaas wuxuu sahlayaa in tacliinta waxbarashada safarka sida immigrationka maalgashiga labada waddan dhinac walba sidii loo wada shaqayn lahaa haddana jamaal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'on tahay wada shaqaynta dowladda dalkani kenya iyo sugidda ammaanka xuduudaha dalkani kenya dhinaca amniga hadda waxaan rabnaa inaan ka shaqayna haddii alla idmo sidii gobolladan soomaalida kenya iyo kenya ee xadkawadaaga sidii u wada shaqeyn amniga isu kaashan lahayn oo labada dhinac dhaqdhaqaaqa dadkan loogu fudayn lahaa wixii dhibaato wadan la isaga kaashan lahaa waxaanu ka caawin doonnaa haddii alla idmo rabnaanna waa soo dhowdahay ciddii rabta oo soomaaliya oo xerya qaxda ku jirta oo raba waddankooda inay ku noqdaan iyagoaan la khasbin arrintaas muhiim waa in la ogaado cid la khasba ay ma jirto inay waddankooda ku noqon karaan hay-adaha ay khuseyso sida uncrta iyo hay-adaha kale ee naga caawiya labada dowladoodna sida aan ugu dhiirigelinaha dadka inay wax qabtaan cuskan jaamacadda gaarisa university loo qabanayay keliya kamaysan qayb qaadanaynin dowladda soomaaliya iyo dowladda dalkani kenya ee waxaa jiray si dad gaar ah loo xuseeyey oo isku dayey in xilligaasi ay badbaadiyaan qolaalkii ardayda ah halkaasi ka badbaaday taasoo keentay in ayaguna xuskaasi lagu soo qaado ibraahim cali xaaji waxa uu ka mid yahay dadkii u dhabar adeegay in ay wax ka badbaadiyaan tiradii yareed ee ka badbaaday jaamacadda gaarisa university labadii bishii abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo halkaasi ka hadlay ayaa idaacadda v o e da wuxuuga warramay dareenkiisa ku aadan maanta aniga maxaan dareemayay ficil ficilkaas oo ah naf soo baxsatay waxay ka soo baxsatana xabaddan yeri un soo maaha anigana xabaddaasito waxbama ma u arkayninba ilaa nafti gabdhahaasito iyo wiilasha ayaan arkaya aniga marka taas ayaa igu kaliftay inaan gabdhihii aan soo gudbiyo kii aad badbaadisay soddon iyo shanta gaarayo ee hadda soo xaafadda dalka qaadanayso ilaa hadda xiriir maxaad ka haysaa xaggee bay ku sugan yihiin ma kula soo xidhiiraan saama ku aqoonsan yihiin wallaahi oo laas wiigi hadda asbuucaan ka soo tagnay toddoba ila joogeen oo jaamacadda albaabkeeda derbiga aan sawira ku ardaydii ka badbaaday xasuuqaasi saddexdii bishii abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa sanad guuradooda iyaguna waxay ku samaysanayeen jaamacadda moy university ee eldoret ku taalo taasoo ay sheegeen in halkaasi aysan soo dhaafi karin xasuus darteed axmed cusmaan warfa oo ah madaxa jaamacaddaasi ayaa waxa uu baaq u dirayaa soomaalida gobolkani canugeygana iyo tasugu meesha ku tegay gaarisa dulad rabdeed ayaanu leenahay meesha soo buuxiya idinkoo ah soomaali gobolka waqooyi bari u dhasheen suugaha meesha adag kale iskuma hubo jaamacadda gaarisa university oo ah jaamacadda keliya gobolkani ku taalla ee maadiga ayaa waxay noqonaysaa mid ligliiganaysay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii xarakada al-shabaab ay sheegatay dilkaasi loo geystay tiradaasi ardayda dalkani kenya ka soo jeeda kenya waxay isku dayeysaa in ay iska caabin ku samayso kooxaha ka soo gudbaya dalka soomaaliya ee dhibaatooyinka kala duwan ka geysanaya gudaha dalkani kenya marba marka kasii dambaysana waxaa la qabqabanaya tiro badan oo kenyaan ah tiro badan oo ay ku sheegtay dowladda dalkani kenya inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab dhibaatooyinna doonayaan inay ka geystaan gudaha dalkani kenya sanadkii lasoo dhaafo wax dhacdo oo argagixisaha guud ahaan kama dhicin garissa county marka laga reebo deegaanada mandheera oo dhacdooyin yar yar ay ka dhacayeen maxamed faarax shire v o a garissa
waa hagaag ciddii ay seegaan barnaamijyadaasi waraysyada ka baxaya laanta afka soomaaliga ee v o eda waxa ay dib uga dhegaysan karaan websaytekeena v o a somaly dt com haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida microfoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya xarunta v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijka toddobaadkan aannu uga hadli doonnaa abaaraha ka jira guud ahaan somalilan barnaamijka waxaa marti ku ah sharmaarke axmed maxamed geele oo ah xogayaha golaha wasiirada somalilan islamarkaana xogeeye sidoo kale ka ah guddiga gurmadka abaaraha kusoo dhowo barnaamijka marka hore
calaykum salaam walaal ridwan waan dhowahay aad baad umahadsan tahay waxaan jecelahay bal inaad noo sharaxdo meelaha ugu daran ee hadda abaaruhu ay ka jiraan somalilan walaal ridwan marka hore aad baan kuu salaamaya adiga iyo bahda v o a ee barnaamijka nagu casuumay runtii casuumaadiinan aan dareen weyn u hayno maadaama ay tahay dawaaq gaadhsiin meel fog lagu tuurayo walaal abaartan muddooyinkii u dambeeyey riiqa dheer ku reebta somalilan iyo guud ahaanba mindaqada ayaa imanaysa xilli wakti roobaadkii ilaahayna bare inaan roobka helno aanay nagu soo beegmin aanaan roobna helin marka walaal abaartu guud ahaanba iyadoo jamhuuriyadda wada taabatay waxayse si gaara hadda riiqdeeda iyo abaarteeda dhibta aada looga dareemaya deegaamada galbeedka gaar ahaan gobolada awdal iyo saley waa gartay idinka guddi ahaan ma tagteen goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan ee hadda aada ii sheegtay walaal saddex iyo tobankii bishii labaad ee laba kun iyo lix iyo tobanka oo hadda laga joogo muddo afartan cisho ilaa konton cisho ku sameyn bay guddidan magacaaban tahay wakti xaadirkan aan kula hadlayo waxaa deegaamada ah ku sugan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha guddidan waxaa sidoo kale muddawaan kasoo laabtay wasiirka arrimaha gudaha waxaa socodka socdaalkiisa in yar ka hor kasoo laabatay wasiirada wasaaradda maaliyadda walaal waa markii saddexaad ama afraad ee guddida xubno kamid a ay raashin iyo deed iyo ka warhayn bay u tegayaan deegaamada waxyaabaha ugu daran ee aada aragteen ee abaaraha ay sababeen maxaa ka mid a haddii aada noo sheegto walaal markay abaari dhacdo kolley biyo iyo baad la-aan baa qofka ugu soo horeeya waxaa ku xigaya xaaluf iyo xoolo la-aan qofka u raacda walaal markaa indhahaaga iyo dareenkaagu mid ay eegi karayaan maaha marxalada meesha ka jirta waxaad arkaysaa dadkii oo xoolihii ka dhamaadeen oo socon karila dadkii oo midba mid tamar ku dhaamin oo indhaha uun iska eegaya waxaad arkaysaa aabbo ubadkiisii kasoo cararay si au biyo iyo baad ugu doono oo markaa uu xoogaa helana meela ugu noqdo aan garanayn oo dhexda marka dambe lagu gaadhayo iyagiiyo dadka qaarkood ay naftuba ka baxday sida sheekooyinka ama xanuunada ugu badan ee hadda aan dareemayna warbixinaha kasoo baxaya kamid a aabbo ka yimid hooyo iyo laba ciyaala saddex ciyaala oo buuraha dhexdooda iyagoo lugeynaya iyagoo markaasi baad iyo biyo raadinaya u kasoo cag dheereeyey se wuxuu ugu soo raadiyo markuu eegi kari waayo xaaladooda ayaa deegaankii ugu horreeyey markuu yimid wax ka helay dadkii ka codsaday inay la baadi doon tagaan de nin deegaanka garanaya maaha intii la wareegaalaysanayay muddo kadib waxaa goobtii la gaadhay iyadoo hooyo iyo laba ciyaala naftu ka baxday ilmo yarna walal keligii keligii dul fadhiyo dadka marka guud ahaan u dhintay abaaraha tiradooda walaal ilaa hadda waxaa lasoo diiwaangelinayaa sideed qof ilaa sagaal ruux inay biyo iyo baadla-aan u dhinteen waa masiibo runtii aada u weyno dhammaanteen ba ina damqaysa inta jinsiyadda iyo umadnimaduba ay ku hadhay marka walaal sideed ilaa sagaal qof baa ilaa hadda loo diiwaan gashan inay biyo la-aan iyo baad la-aan nafta uga baxday dhinaca duunyada haddaan eegno wax wara ma ka hesheen tirada xoolaha ah ee iyana abaaraha ku dhintay walaal runtii waxaa xusid mudan xoolaha oo ahayd lafdabarta dhaqaalaha somalilan ku taagnaa maadaama ay marna iibsanayeen marna iyagu qaranayeen ayaa waxaad arkaysaa iyagoo tarab tarab u leedaya oo tirada iyo inta faraha lagu tirin kara sii dhaafaya marba marka ka dambaysa walaal markaa duunyadu iyadu wax la tirin karayo wax la qiyaasi karo toona maaha xilligan maxaa marka ilaa iyo hadda idiin hirgelay dhinaca marka la eego ururinta kaalmada iyo gurmadka yaase idinkala shaqaynaya ka sokow shacabka iyo maamulka somalilan walaal ilaa hadda waxaa noo suura galay inaan qayladhaanta meel dheer gaadhsiino dal walbaba khayraad buu leeyahay khayraadka somalilan tirsata waxaa koob ka ah dadkiisa marka dhawaaqii aan u diranay afar meelood ilaa shan meelood baanu astaysanay ka koobaad wuxuu ahaa xukuumadda dalka haysa in iyada kaalmo deg dega laga doono sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan ee qurba joog leh ee dal joog leh ee arday leh in wax iyagana la weydiiyo waxaa sidoo kale noo raacaysay macaawinooyin aanu ka rajeynayna dalalka islaamka iyo kuwa caalamkaa waxa darye waxaan ilaa hadda wax naga soo gaadheen dowladda sacuudi carabiya oo shan iyo labaatan kun oo qoys raashin ku dhow noo keentay waxaanu sidoo kale halkan ka ammaanaynaa dowladda imaaraadka carabta oo raashin celceliskiisu ilaa sideed kun oo qoys naga kafeeyey au naga soo gaadhay walaal markaa xukuumadda iyo shacabka kasoko macaawinoon inahaasaan ilaa hadda haynaa waa garta hay-adaha gargaarka ee ka howlgala somalilan ee inta badan dowladaha galbeedka dhaqaalaha ka hela iyagu gacan ma ka geysanayaan dhibaatada hadda taagan walaal waraaqaan aan dhammaan u qornay way jiraan oonu kaga codsan ina abaartan inay wax muuqato ka qabtaan walow lasoo diiwaangelinaya inay biyo iyo biyo dhaamis meelaha qaarkood ka samaynayaan haddana ilaa imika waanu taraynaa cod dheerna waanu ku celinaynaa in laga macaawinooyinkoogii iyo dhibaatadu inta ay laag tahay iyo jawaabtoodu ay aada u kala badan tahay runtii iyo masiibadu ka badan tahay waa garta waxyaabaha ugu daran dabcan sida aad sheegtay waa biyaha iyo raashinka oo inta badan dadku ay u le-anayaan marka si maaragtay habaysan oo dadka biyaha loo gaadhsiin karo oo guddigiina aad dejiseen ma jirtaa ilaa iyo hadda haddii biyo idinku filan aada hesheen
walaal waxa uu koobaad ee dhibaatada nagu hayay si aad u sheegtay waa biyaha iyo qorsheynta in dadkan la qorsheeyo dhibaatadu marka ay meel gaara ka dhacdo way fududahay inaad intaa intaad isku toosiso wax gaadhsiiso laakiin marka dal baaxadiisu intaa leegtahay meel walba laga soo diiwaangeliyo in biyo la-aan iyo baad la-aan ka jirto awoodaaduna runtii inay wada gaadho geeska gees way adkaanaysaa dadka deegaanadan ku jira dad kaam fadhiyo oo meel keliya loogu hagaaga maaha waa tuulooyin teelteel u kala yaalla iyo dad kala filafsan waxaa noo dheer in abaartu geeska oo dhan bay sidaan kuu sheegay saamayso dad badan oo ka yimida dowla deegaankan agteena ethoobiya ilaa dhulkaasoo dhaniba ay usoo hayaameen markiisa ay xoolahooda usoo qululiyaan iyagoo markaa keenaya meesha xeeb ugu dhow sida lughayo iyo cabdigeeda iyo ceel sheekh iyo dhulka u dhow oo geela waa la qululiyaa xilliga abaarta sidoo kale waxaa la rajeeyaa xays xeebaha ka daa xiliyadan laakiin markay intiiba waayeen waxaad moodaa inay damceen inay dib ugu noqdaan dalkoogii maadaama ay abaar iyo daltabiya isku raacday noqodkii ay noqonayeen baabuuraha dhexdooda qaarkood meedkoodii loogu tegayaa marka walaal way adag tahay marka dhibaatadu kugu waabariisatay inaad mar keliya wada gaadho walow dadaaladu jiraan haddana way adag tahay qof walba in xaggiisa lagu gaadho gurmadka aad sheegtay in dowladaha qaar aad ka hesheen iyo shacabka somalilan ka sokow waxaan filayaa in weli aanay fari ka qodnayn waxa aad u baahan tihiin marka maxaad rajaynaysaan oo aad isleedihiin waad heli kartaan muddada dhow si abaaraha wax looga qabta sii baahaya walaal ridan waad mahadsan tahay waa dhab oo gacanta keliya ee deeqlaha lagu lagu dayn baxaa ee lagu oon baxayo waa ta ilaahay rajada koowaad ee maanta aanu qabnaay waa ilaahay subxaana watacaala abaartan inuu naga soo jebiyo inuu roobi noo keenayo raxmaadkiisa inuu waxani waa ciqaabe dembi dhaaf aynu ilaahay ka helno ilaahay inoo naxariisto ummadiisa iyo khalqigiisa inaguma quudin karna isagu inoo quudiyo waxa labaad an rajeynayna waxa weeye in dowladaha islaamka kuwa caalamka kuwa in uun dadnimada iyo dareenku ku dambeeyo inay hadday wax bixin lahayeen maanta maantay tahay inay maanta wax ka qabtaan
waa yahay haddaan usoo noqonno dabcan sharikado fara badan iyo ganacsato soomaaliyeed ayaa jirta wax gacana iyagu ma ka geysteen abaarahan iyo gurmadkooda ilaa iyo hadda walaal dadkaa aan ammaanayo en runtii bogaadinta badan u haya aynu gaadhsiino heer aynu khayraadka dalka ku tilmaano waxaa hormuudka ah oo hor socdaan mar walba tirsanaa waa shirkadaha dalkan ka jira waxaan xusi karaa shirkado badan oo runtii gacan laxaadle ka geysanaya abaaraha hadday noqoto fariimo ay nala qaadaan hadday noqoto gargaarka gacantu ay markiiba soo gaadhsiiyeen waxaa halka ka xusi karaa shirkada telesom oo runtii gacantii koowaad loo keentay konton kun oo dollar mar labaadna kusoo celisay konton kun oo dollar oo labaad waxaa ka xusi karaa shirkada dahabshiil group oo sideetan kun oo dollar iyaga iyo shaqaalahooga iyo baankoogaba noo keenay waxaan xusi karnaa shirkada som cable oo sideetan kun oo dollar noo keentay shirkada alxarbi oo labaatan kun oo dollar bixisay haddana labaatan kun oo kala diyaarlaa shirkadaha ay kamid yihiin takaful iyo ikhwa iyo dhammaan shirkadaha dalka ka jira waxaan isleeyahay dadaal kuma yara orodkuna kuma yara shuse ma dhowa dadka soomaalida ee qurbaha ku nool kaalmayn teeleg ayaad iyaga ka hesheen ka sokow dabcan sharikadaha iyo ganacsatada lacagahaada aad aad ka hesheen hadda aad ii tirisay wax iyaga laga helay oo wax lagu qaban kara ma jirtaa ilaa imika waxaa muuqanaysa jaaliyadaha dibadda inay gu- koox koox iyo gruub gruub isku habeynayaan oo ay usoo dirayaan eh, dhammaan qurba jooga qaybihiisa kala duwan ee ingiriis kale ee maraykan kale ee meelaha kala duwana dibadda leh waxaan dareemayaa walaal inay heer qaran iyo heer gobolba ay gurmad deg dega ay wadaan ilaa imika inay qaarkood ururinayaan inay qaarkood soo bixiyeen in qaarkood dareenkoogu diiran yahay oo dareemaysa inay kula damqanayaan marka waa guud ahaan waan amaanayaa waxaase unan leeyahay ricisku inta birta loo soo situu kasii baktiyaa kunka aad kolba heshaan iyo labadaad heshaan tiro badan isla suginayso soo dhaafiya waxaa laga yaabaa intaad ururinayso inay qaarba u leedaan waayahay eh, gebagabada barnaamijkan maraynaa en, bal marka hore abaarahan ilaa meeqa bilood ay soo jireen eh, meeqa biloodaas la filayaa inay inay sii jiri karaan oo dadku ay dhibaatadan ku sii jiri karaan walaal ilaahay subxaanahu watacaala deegaamadan aan ku noolnahay wuxuu roobka baray inay laba xaaladood helaan marka xaaladii koowaad aan soo dhaafnay hadda wax rooba deegaankani ma helin iminka oynu gugii marayno oo xilligii aanu ilaahay uga yahay mar walba roobka u keeni karaa xilligii aan uga baranay aan maraynana waxaa muuqatay inaanaan weli hayn marka walaal waa abaar soo dheeraatay muddo badan soo jirtay deegaamada ku kala xanuun badan qaarkood roobkii dhowaan way heleen oo noofembar iyo decembar qaarkood buu ka da-ay laakiin culayska dadkii roobkaas soo eegtay baa iyaguna xaaluf badan kusii keenay oo iminka waxba roobkii u da-ay kama noola marka walaal iminka hadda ka horna muddo badan may helin iminkana ma hayaan laakiin ilaah subxaana watacaala u keenay way leeyihiin ugu dambeyn maxaad jeceshahay eh, baaqa aad doonaysa inaad u gudbiso dadka soomaalida iyo cid kastoo ku dhegaysanaysa muxuu yahay baaqaaga walaal baaqa ugu horeeya een u gudbinayo waxa weeye maanta afkayga kuma hadlaya waxaan ku hadlayaa afka hooye aan waxba cunin ubad aan maanta xalayna dabka wax saaran berrina aan meel ku ogeyn inta dareenka iyo dubaaqa iyo dadnimadu inuu ku hadhay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala abaartan ha uga soo gargaaraan nin walba wuxuu haya maalintuu xagga daba marsanayay maahayn waa maalintuu xagga hore marsanayay ilaahay subxaana watacaala maalin dhow wuu inaga jebin doonaa laakiin bogga taariikhda ee xasuusta ha ka hadhin oo diiwaan la isku qoro diiwaanka ilaahay baa ugu weyna maalinta qiyaamo si aad uga hesho oo naftaada dib aada ugu faraxdo maanta oo kale ha ka hadhin waxaanan baaq idin leeyahay abaal badan abaal badha abaal bur iyo dheeraada midba kiisa kaaan ugu bedeli beerka ka ogsooni aad iyo aad baa umahadsan tahay sharmaarke aad baad u mudan tahay walaal ridwaan allah ku dhoofayo intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aannu uga hadlaynay abaaraha ka jira guud ahaan somalilan waxaana barnaamijka marti ku ahaa sharmaarke axmed maxamed geelle oo ah xogayaha golaha wasiirada somalilan islamarkaana xoghaye u ah guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga voice of america haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa caasha ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka caweyska washington oo caawana qodobadaan idinku hayo ay ka mid tahay qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah taxanaha silsiladda gobaad waa adduunka doomiya duni garab carowdee odayadan galbada idhi weli miyay gabyaano gobaad baa qudirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor galayliya inta gini maraykan gaadhigaa cadaanka guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan sidoo kale idiin hayaa nin ilmihiisii ku doorsaday aalad uu aad u jeclaa talow aaladdaasi qiimo intee la eg ayay joogtaa ee ninkaasi ku khasabtay in uu ku beddasho ilmihiisii yaraa goordhow ayaan idiin soo wadaa sheekadaasi sidoo kale waxaa barnaamijka caweyska washington ee caawa marti ku ah fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo aan toddobaadkii hore idinku maqashiyey isla barnaamijkan caweyska washington anoo danteeniyo ayaanay ku soo baxay dadaal wax ku darsaday duur iyo habeen reerkiiyo dibnaha u dareemayo uu dubaaxiye abid garaada garaada
waa caawaya caweyska washington aan ku bilaabo sheekada gobaad toddobaadkii hore waxaanu wada dhegaysanay yaxye oo gartiisa akhristay toddobaadkanna gobaad ayaa soo jawaabtay waxaanay fariimo u dirtay yaxye yeebaash iyada oo ka falcelinaysa martiqaadkii uga yimid maraykanka iyo gacanka carabta gurceelna waxaa ka yimid maanso lagula garnaqsanayo gobaad oo la leeyahay haddii aan odayaasha iska dhicinay maxay ahaayeen wiilashan yaryar ee cusub ee goobta soo buuxiyey farqaha la iswada haystaa aan idinku duwo ismaaciil xuseen farjar oo sheekada soo diyaariya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada silsiladdii gobaad toddobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay martiqaad gobaad uga kala yimi maraykanka iyo gacanka carabeed iyo weliba yaxye yeebaash oo gartiisa naqsaday haddaba toddobaadkan waxaynu dhegaystayaasha u haynaa maansooyin kala gedisan aan ka horrayna ibraahim cumar seef dheere oo gurceel ku sugan ayaa gar u dhiganaya gobaad gobaadii yaxyaa gabay xilkiisii gabayada ku sheegtaye imisuu ku goobo guuraha habeenkii gudcur aan iftiin jirin ugudaayay awga jilbis iyo abguri iyo gungumiyo libaax iyo muxuu halaq godkii galay geed ka durugsan higilkii imisuu gobaad iyo moday gacaladiisii dartaa muxuu u galay halis gundhigeedu wuxuu yahay gobaad waad sahwidayee waxaa eedda kaa galay kuwii geyiga kaa waday gobannimo ku seejo gunnadaa ku baday iyo gasingaa la leedahay godobtaa raggii dhigay xarumaha garsoorkii heeg aynu geynee gabankii ku-aashiqa goobtuu ku noolaa gurya sama hargeysiyo gobolkaad ku dhalatayo gurigaad ku abawdaba yaa ku yidhi kasoo guur gaadiidkaad ku dhooftiyo gaariga kumeewaday dhanka kale gobaadey hablihii go'aansaday nin qurbaha guyaali jiray inaan gogolba loo dhigin garta ruux yaqaan baa xaajadaasi gooyaye goor kaleeta soo shira allayleh gaf weeyaan waa gunaanadkaygee gambooley waxaan odhan waddan gaalma-aadaha gunna cayrmaqaataha dhaqankiis gardaadshaha gabdhow hodan qabeenkaa gurigu ku ababiyo geyigiisii joogaan noqon kara gayaankiin ninkastoo gaboobiyo qurbajoog ka gaabsado gobaad lafteeda waxay jawaabo u diraysaa hal abuurrada martiqaadka u fidiyey iyo weliba kuwa damaca guurka uu soo galay sidoo kalena yaxye ayay jawaab u diraysaa araar kuma gabanayo waa gunaanad maasadu gabagaba silsiladeed kala guurki weeyaan iyo gabay xidhkeennii gunta aan u soo dego aan madasha soo galo wiilkii aan gacloodee jacaylkana guyaal badan gaawaha u culayow mar hore aan geraaroo sheegay inaad gadoonto gabadh kana la haysee gefka aanan gayin iyo eedguudka hay sulin dhanka kale guhaadow afgobaadsi kaa noqay caashiq bay gubaayo iga jaray gasiinkoo gobaaday daraaddaa gamci waaye leylkii weligaa guhaadow sida gobiya caadad gacasaaga odagii intaad guurti keentaan gogol iima dhigan oo maad bixin gabaadtiga gacalkayna maad siin maantana garaadkayku guhaadin maayo farabadan gayaanku iyo ducaan kugu galbinayaa geesta kale haddaan dayo waa adduunka doomiya duni galab carowde odayadan galbada idhi weli miyay gabyaano gobaad baa ku dirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor galaydliya inta gini maraykan gaadhiga caddaanka guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan uga gol leeyahay waxa aanad gudanayn xilka guurku leeyahay lixdankii nin galay oo soo madaxuna garoon yahay gogol inaan la jiigsado geeri baa ka sharaf badan dhanka galena googa gabanada cartamayow ninka gala sacuudiga gadar ninka kasoo lalay geyigeena wacaniyo goonyaha adduunyada geeshka maanta joogow inta hooyo wadagoba raggu gabay xilkoodii ilma gabax ka leedahay walee gogol angeejiye gamac kuma ladayne samiriga guddoonsada wariyaha gigimay ee geedka noo hadheeyee go-ashaalka fidiyow halabuurka gaamuray xasuusaan gaboobayn taariikhda kuu geliya balguddoon ismaaciil jiirta la ysku ganayaad geestaada qabatee caasha guud haldhaayee xeedho gabadh la siiyo mahad badan baliga gunud hadal waxaan ku soo goyn adduun waa giraanoo wakhtigaa isku raayo geeri lama gafaayee gaf midkaan u geystiyo midka godob tirsanayee gudaha xumaan ku haystiyo giddigiinab waanow guud ahaan isaamaxa aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga gobaad markii ay go'aankeeda caddaysay waxaaba maanso kale soo dirtay laki aadan yuusuf oo malaha waayadanba gabbanaysay waxayna leedahay mar haddii jacaylkii uu kala kacay gobaadna ay caddaysay halka ay taagan tahay yaxyana aan hadalkiisii horuu maqlay haatan malaha aniga ayaaba fursaddu ii bannaan tahay hal kalena yaxyow garo mar haddaad gariifto gobaad aad ka samirto gabdhahaa gudaha yaal aad u tahayba guurdoon anigaa garaadow garabkaaga joogo aan oday gaboobiyo kaa raacin geniyo gudaha hargeysiyo guri kula dhex jooge hadda gacanta iidhib aan gorfayno xaajada ila gara tulaalaha yay guman ujeedadu nin kastaaba geeraar hadda ha u gibleeye horta aniga iga gunud garaad inaan ku jeclahay waan yaro gabanayo gobaad inaad la socotaan goor hore ogaado warankoo iganay baan mise gaasiraayo labadaa isgarabyaal ee jacaylku guud yaal weligaa ha kala geyn ayuunbaan isgeliye hadduu guro jacaylkii talow aniga goortaa jarab joogistaada iyo guurkaaga oo dhaba geesiyow ma helaya dhegaystayaal maansooyinkan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo haatanna aan dib idinku celiyo caashe ibraahin aadan caashacuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii cawayska washington
mahadsanid ismaaciil nin u dhashay dalka shiinaha ayaa ilmo yar oo u dhalay waxa uu u iibiyey si uu mar uun faraha u saaro telefoon iphonea hadda waa telefoonka iphonekay yar ee gacanta lagu wada sito waa sheeko la yaab leh kaaga sii daran eh haweenaydii uu ninkaasi qabay ee dhashay ilmahaasi la iibiyey ayaan marnaba booliiska la socodsiin falkan uu ku kacay isaygeeda oo iskala aamustay ilmaheedii oo suuqa la geeyey waa sheeko la yaab leh waxaa stuudiyaha ila fadhiya oo sheekadaasi inoo faahfaahinaya cumar xasan cumarow bal ninkan telefoonka jacaylkiisa darteed ilmihiisi suuqa u geeyay islaantii ama hooyadii ilmaha dhashana ay ka aamustay bal ii bilow caashaay waxaan maqli jiray adduunyada nin joogow maxaa aragti ku laaban dhinaca kalena waxaan maqli jiray dadku marka ay kaftamayaan dadka qaarkood weeye
cibrigaagoo dheeraada geel dhalaayo ku tusaa ilaan geel weligiiba uu tarmaya ma garat ila waa inuu dhalaa laakiin qaar baa la yaabay weye laakiin anu waxa aan la yaabay baahida kugu qasabtay in ilmihii aad dhashay gabankaagii aad suuq ugeysid oad lacag kusoo duursid salaamaad min kulli afaad waa masiibo waxay arrintaasi ka dhacday waa masiibo la yaab leh dalka caalamka ugu dadka badan ee shiinaha gobolka magaciisa la yidhaah fujiya waxaana arrintaasi sameeyey nin magaciisa la yidhaah duhaan waxaanu iibiyey gabadh yar oo hal sano iyo lix biloodun jirta haddiiaan se kalau dhigana siddeed iyo toban bilood oo keliya jirta salaamaad waa xilligay hadaaqa bilaabayeene ninkaasi waxa uu isagu ahaa dadka maad aragtay balwadda u leh inta badan aaladaha casriga khaasatanna arrimaha bulshada ama warbaahinta bulshada loo yaqaano oo ay ka mid tahay internetku internetku had iyo jeer ku dhex jiri jiray waa gartay markaas waxau soo ogaaday suuqan lagu kala iibsado onlineka waa gartay gabadhiisiiba online buu saaray halkaasaa heshiiskii iyo ka dhacay baayaci halkaas lagu kala baayacay sayladdii xoolaha la geynayey ayaanu niqinay laakiin waa saylad online oo toos ah oo wax kastoo lagu kala iibsado gabadhiisiibu sayladaa keenay salaamaad haye waxaanu ka iibiyey saddex kun iyo shan boqol oo dollar oo keliya taasoo dhigantaa lacagta dalkaasi shiinaha saddex iyo labaatan yan saddex kun iyo shan boqol gabarh siddeed iyo toban bilood jirta waa sidaad sheegtay haddaba maxaa ku kalif weye su-aashu baahi baa qabatay waxa uu jantay laaniba wuxuu bu jeclaadaaye telefonkan casriga ah aaladihii casriga baa dadka wareeriye ee la yidhaahdo magaciisa iphone hadda iphone saddex kun iyo shan boqol ma jooga maxaa maxaa helay ninka wuu ka hooseeyaaye waxa halkaasi u labeynaya waxa uu yisir wixii kaaga soo hadhana wax yaraad raacdid oo gaadiida dhugdhugleyna ha noqotee oo waxa loo yaqaana motorcycleke ku iibso waa gartay ku danbax buu isiri saddex kun iyo shan boqol markuu jabadiisii barbaadhayna waxba uu ka waayey waa gartay markaa wuxuu yisir warmaad gabadhna suuqa geysida adaa ku watee cumarow wax kale oo uu ku laabto oo gurigaas yaalla uu telefoonkaas kala bixi karo suuq geeyo miwa intuu ilmaha yar siddeed tobanka bilood jira intuu qaadu qolo kale gacanta u gelinayo anu waxaan is leeyahay waa calool adeegaan caadi ahayne qofba gabankii u dhalay maadaragtay kuma calool adkaado suuqa ma geeye ilaa iyo uu maadaragtay wax kaleba soo waayo marka waxaan u malaynayaa in uu waxbaba waayey tida kale dee shiinuhu waa intaas oo hal bilyan ee dheeraade haddii uu dadkaa maadaragtay gacmaha horsan laha xataa waxunbaa kulley ka caawin lahaan ba dhaka kale unbaa loo keeni lahaaye kulley waxuu ku hagaaga unbuu waayey bal waxaad samaysaa sheekada intaad hoos ugu dhaadhacdo ninkaas ma miir qabay ninkaas waa caafimaad qabay nabad buu ahaa ilmahana waxay dhaleen iyagoo sagaal iyo toban jir ah isaga iyo gabadha uu qabo waa gartay sagaal iyo toban jirkoogii bay ku heleenba iyagoo dhallinyaraa bay heleen inay ku farxaan bay ahayd somaha ay barbaariyaan oo heer geersiiyaan oo iyaga anfacdo marka gabadhiinama heshiis bay kula ahayd ilmaha dhashay kulama heshiinana waa iskaga aamustay maxaa aamusiyey dee waxa aamusiyey miyaan garanayaa haye haddii ay markaa iyadu ka hor imaan lahayd illaan waa hooyadii ilmaha eh kulley anba dowladda unbay ogeysiin lahayd anba macno kale unbay meesha keeni lahayd si unbaa si unbaa ilmahaas waalidkiisa lagu aghayn lahaa oo lagu badbaadin lahaa waa gartay yaan hadal kugu daalinine iyadiina way aamustay isagiina saddex kun iyo shan boqol oo dollar buu gabadhii ku iibshay kadib waxa uu soo iibsaday iphone iyo dhugdhugley yar wixii uga soo hadhayna gurigooga ayaa ku dacyartartareen waa gartay waxa iibsadeen nin kadib waxa u geeyey gabadh walaashiya say ugu koriso hase haatee arrintii waxa ogaaday booliska haye kadib waxaa loo yimiday gabadhii uu ninku qabay oo magaceeda laydhaah ja omi waxa ay sheegtay in gabadh yarayd uu ninkeedu iibiyey iyaduna ay ka aamustay sababtoo haddii kasoo horjeesato baahidiisa maadaama ay meesha ku jirto aanay meeshii ka bixin marka waxay tiri aaaye aniga armuu gacantay maryaabay tiri oo ii dila markaasaan ka aamusa marka ma lafaheeday u baqday mise waxay istiri ninkan weyn iyo gabadha yar gabadha shalab waad dhasheen berrin waad dhali doontaa ninka xisaabastire tuwa arrinta aan la yaabayn sheekada u soo qaatay Haye.
waxay tiri aan waan ka cabsaday waan iskaga aamusay sababtoo isagaa gabadhii suuqa geeyey wuu iibiyey intaasuu siiyey se wuxuu soo iibsaday telefonka magaciisa lada iphones oo kale dhugdhugle yar ayuu markaas soo iibsaday intii kalena waxoogaa de guriga ayaanu ku kharash bixinay waa garta marka iyadii wax ma ka siiyey qarashkaa yar dee ha guriga wixii soo gaadha kolley iyaduu gacanteeda kusoo dhacaya ilaan waa haweenaydii gurigay waaw kadib isaga ayaa lasoo qabtay waxaa lagu xukumay saddex sano oo xadhiga iyaduna maadaama ay aamustay hal sano unbaa laga naaqusay ama laga daayey waxa iyadana loo taxaabay laba sano guud ahaan waxay isla qaadanayaan saddex sano isaga ah, Iyo laba sano iyada ah.
halkaasay jeelka ku jirayaan marka ilmihii yaraa ma la soo celiyey taasaa igu daran dowladda ayaa la wareegtay ilmihii yaraa gebigiisaba laakiin waa laga soo celiyey qofkii laga iibiyey haahey dowladda way dadaashe waa sidaas marka anigu waxa aan la yaabay calool adayga intaa la egee ilmahaaga inaad suuqa geysid kugu kallifaya muxuu yahay waa xanuun aad iyo aad salaamaad welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegeystayaal waxaan caawa idinku hayaa waraysi uu waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad dhowaan la yeeshay fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim aan isaga kiin dhex baxo colaad iyo baadil
heesaha kale oo hobollada waaberi maxaa ka mid ahaa waa isla saado isla saada cali wara waxaan ka soo qaadanaya saaxiibkii xasan aadan samatar fanaaniin badan oo aan wada shaqayn jirnay oo aan heesihiisana aada u jeclahay ayaa isna meesha ku cusuyaa hees ka mid aan ka qaadaya heesaha xasan aadan samatar xasan samatar ha oo aan dadkii sida gaar ahaanta aan isku ahayn ama wada shaqaysto
waa tahay xasan aadan ayaa heestaan qaaday yaa lahaa ereyada iyo miraha Mustafa iyo Said.
laxanka intaba mustafa saaxiibkii mustafa kiikan in lagu yaqaanaa iskale xasan aadan samatar ayaan qaabo marka adiga laxankaa lahayd may laxan kama lahayn laxankana waxaa lahaa isla xasan aadankiyo ayaa lahaa aniga waa heesihiisa heesaha aan ugu yeelay jeclahay ka mid tahay Een, cabdirasaaq maadaama muddo dheerna fanka aad ku jirtay een, rawaayadihii iyo heesihii hobollada waaberi ee caanka ku ahaayeen maxaad ka xasuusataaho maaragtay heesihii ee aad uga dhex muuqatay ama garaaci ama aad garaacaysoo kale waa xagga musiga aan daraamka u garaaciyay Haye.
wallaahi riwaayado fara badan baa ka mida sida hadda be- ee, inka- inkastoo hadda siday marxaladda u dhacday dee maskaxda iska yar xumaatay fankii kala yaacay ummaddii kala yaacday ma garanaysaa horta allah isku soo celiyo si waa sax weeyaan horta riwaayado fara badan baa jiray Een, ee, iminka haddii aan kasoo qaato riwaayada la dhihi jiray nasiibka qofka oo xasan aadan isaado cali ee, kaa tuli atorya atriije ka ahaayeen Een, waxaa kaloo jirta riwaayad la yidhahdo riwaayadihii ugu dambeeyey berigii dambe haddee oo la dhigayay oo aan laakiin ruwaadda la dhigin heesaheeda un ay hirgaleen waxaa ka mid ah ruwaadda dhaga owdan faraha u dhawaaqa la dhihi jiray ibraahim cajaabi nin la yidhahdaa sameeyey xasan aadan iyo qadaray ahaayeen aleylehe ilwaadi iyo heese magaranaysaa ayaa ku jiray marka xasan aadan iyo qadra qaadaya xasan aadan iyo qadra qaadayay alla ilaah ha dadkan waxaan jeclahay inaynu maqashiin doono Haye.
Ruwaadda.
oo oo heestaas heese ka mid ahaa Haye. ma nooga taaban kartaa marka qaabkay ku bilaabanayso heestoo kale alla ilaah ilwaad aleylehe ilwaadi aleylehe ilwaadi eeaad ku nooshahay marka ayay ahayd waayahay Een, cabdirasaaq een, hadda muqdishoaad joogtaa muddina qurbahaad ku maqneed Een, markaad muqdisho ku soo laabatay muddana hadda waa ii sheegtay waad joogtay maxaad is markaad muqdisho fiirisay iyo waktigaadii maxay kuula muuqatay muqdisho iyo fankii wallaahi horta waxa weyn nin gurigiisa nin gurigiisa ka carara gurigiisa buu horta kusoo noqonaya nin walba guri buu adduunyada kuleeyahy ma garanaysaa haddaba dee waktigii hore dee siduu waddanka ahaa iyo dee horta lama helayo nin gurigiisa gurto oo kale unbaa noqdo gurigiisa kusoo noqday inkastoo hadda waddankanaga aada u yararooraada xagga ammaanka xagga isdhexgalka bulshadii iyo dee dhibaatooyinka faraha badnaa iyo wixii dee laga sheegayay oo aanan jirinoo maanta maanta ay waddankii maaragtay dee iminka ummadda ay iska dhaqmayso runtii anoo marna ku faraxsan marna ka naxsan ayaa waddanka kasoo tegay marna ku faraxsan oo waddankaygii oo dadkaygii ummaddeyda aan kusoo noqday aad kusoo laabatay ha marna ka naxsan wixii la soo maray iyo dhibaatooyinka dhacay xilligii burburka fanaaniintii ka baxday waddanka ayaad kamid ahayd aan filaha ha laba iyo sagaahankii dadka ka baxay xagee gaartay marka adig markaas ilaa iyo meelo badan baan gaaray carabahaanaan wareegay ilaa iyo ethoobiyan ka baxay gadaraan tegay abudabayaan tegay waa ka soo noqday kenyaan tegay meeshaas haddana adiga qaxootinimi waxbaan meesha haddana magaranaysaa adiga qurbaan kusoo waday ilmo dhaldhalay alaakhir muqdisho baan kusoo noqday inkastoo allah unaxariistay xaaska iga dhimatay marka ilaahay mahadii maanta haddii aan waddankayga joogo oon ku nabad iyo caano qabo marka caruurtiyaa muqdisho iyo adigaba dibaa ugu soo laabatay dibaa ugu soo noqday
marka maxaa kugu dhaliyey inaad adoo muddo ka maqnaa inaad soo laabatay waxaan ugu soo noqday ilmahayga qurbay ku dhasheen intaan wareegaya dhasheen waddan iyo midna mayna arag ayagoo intaa leegaa haddana waxaan ka naday in aan giyaan dalcay waaban ka soo cishtay waxaa iday gabdhahaaga dhaqankii iyo diintii iyo ayagoon baran hageenba aad maanta waxaan ugu faraxsanaya gabdhahigi markaa halkan keenaya wax mayna aqoon qur-aan mayna aqoon xataa madaxa ugu qaawanaa maantana qur-aankii bay barteen oo dee dhammeeyeenba agoogtii iyo muslimnimadii iyo magaranaysaa ayay iminka ay dhex marayaan oo maaragtay waaba gabdha i ilaahay ii hagaajiyo maanta aad baan ugu faraxsanaya qurba intaan geyn lahaa waddankaygaanoo ilmahayga ku korsada marka aan go-aan ku qaato kusoo cestay
hadda waad aragtaa waddankii waad soo laabatay muqdishoaad joogtaa hobolladii aad ka tirsanaa jirtay waa beri in badanoo ka mida way geeriyoodeen qaar ka mida weli qurbahay ku maqan yihiin qaarkood waa da-bay noqdeen oo fanka way ka fadhiisteen ma is leedahay fankii ama hobolladii aad ka tirsaneed ee waaberi waayihii fanka ee waaberi dib waa usoo laabanaya
horta rajada muxuma adduunkaba sidiisaba rajuu ka dhisan yahay laakiin maanta waxaan aada ugu faraxsanahay dad walaalihii oo hobolladoo beri isla ahayd oo hadda markaan ugu imid si wanaagsan iisoo dhaweey oo uu ka mid yahay cabdiluux uu ka mid yahay barrow uu ka mid yahay siciid xarow oo fankii ayagoo meeshii ka sii wado ina soo dhaweey niyadna haya markaan u imid aad baan ugu farxay waana uga hambalyanayaa
heesaha aad isleedahoo kale masalan ma jireen xagga waddanigoo kale ama riwaayadaha aad ka qayb qaadatoo kale masalan oo xagga muusigada oo kale qayb laxaad le kaga qaadatay ma jireen
oo haa heeso badan oo waddani ah oo hobolada beri anigu u garaacayo oo dee aan lasoo koobi karnaa ka jiro dhulkastoo anigu madahi yaa ayaa ka mida heesihii octoobarta aynu garaaci jirnay octoobar adaa lahaa ka mid a waxaa ka mid a heese fara badan iminka ma soo koobi karaa hobolada beri oon u garaacaya sababtoo aniga waxaan ahaa batristihii qaranka hobolada beri ahaa ilaa afar boqol oo ruux baan marka la dhigay barnaamijyada ayaan wax u garaacayay ma garanaysa
waayahay cabdirasaaq heesaha muddana fanka waa ku jirtay heese adiga aad qaadayoo si gaara kuu taabanaya ma jireen aniga anigoo horta aan heesaa ahayn markaa iminka qurbaha iyo meelaha aan wareegayay anigoo aan heesaa ahayn yacni dee heese intaan samaystay aniga aan xaaskayga u samaystay way dhacday oo aniga xaaska intaan laba meel kale aadnay anaa meel ka shaqaynayo ayadina ay qaylada iga soo badisay oo aan u samaystaa jira xataa aniga aan isku dayay inaan bal ereya samayn karo heestaana waxaa la yidhahda tay nafta doontee dawadii laabta iyo qalbiga dejisaay horyaalkii dumarkii iyo dugsigii noloshaay dunida idilkeed midaan ka doortaay anoo danteeniiu u soo baxay dadaal waxaa kuu darsaday beerkii dibnaha ku dareemay oo kuu dubaaxiyey adi daraadda waayahay bal heestaasi namaqashii bal
waa hagaag waxaan ka xunnahay inaan idiinsii dhammaystiri weyno codkaasi hees ayaan ku soo afmaraynaa idaacaddeeni guud ahaanba barnaamijkaasi cawayska washington iyo caashacuud waa haruun macruuf iyo anigu asaare cabdiaxmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno isma dhaafno
heestaasi dabacsanee dhegihiinna ku soo dhacaysa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijka cawayska washington ee caawa ee uu ku luuqaynaya fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo magaalada muqdisho ku waraystay iyo wariyaha